kulan habboon dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal waa toddobaadle xiliyadan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxauu kaabo u yahay waxbarashada innaga oo ku soo qaadanno hadba mid ka mid ah dadka tacliinta u gaaroobay waxaana ku tilmaannaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta innaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid ama laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkanna waxaad ku maqli doontaan tababarka waxaa laga dheefaa in lagu ilaaliyo dhaxalka ummadda ay qoraayaashu u dhitaynayaan waa waraysi ku saabsan tababar loo qabtay dhallinyaro doonaysa inay buwaag qoraan barnaamijka waxaa soo saaray anigoo cali ah waxaana farsameynaya ibraahim mar kale iyo aqoonkaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaanoo rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaanee dawadii cirib tiri laheedoo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umursibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
hagaag kadib markii ay soo bateen dhallinyarada buwaagta qoraysa waxaa lama horaan noqotay in dhallinyaradaasi la jiheeyo oo lagu xiro dadkii iyaga ka horreeyey ee buwaagta qoray ama dadka af soomaaliga sida gaarka u yaqaana waxaana la sameeyaa tababaro dhallinyaradaasi lagu hagayo iyadoo oo toddobaadkan gudihiisa midowda qorayaasha soomaaliyeed ay soo bandhigeen arday ay u tababareen qaab qoritaanka buwaagta cali suudi nageey oo ah madaxa midowda qorayaasha soomaaliyeed ayaan ka wareysanay tababarkan iyo waxyaabaha uu ku salaysnaa aad iyaad umaadsantihiin bahda himilo ujeeddada midowda qorayaasha soomaaliyeed ay u qabtaan tababarka qoraal bile waa in lagu tayeeyo dhigaalada ama aqoonta qoraaleed ee qoraayaashii ugu dambeeyey ee soo baxay sanadkaas iyo sidoo kale dhallinyarada doonaysa inay wax qoraan oo ay qorayaal noqdaan marka dhinacna waxaa lagu tayeeyaa qorayaasha da-da yar ee hore buugta u qoray dhanka kalena isla dhallinyarada doonaya inay hadda qorayaal noqdaan ayaa loogu talagalay in lagu tayeeyo oo lagu wanaajiyo hab qoraalkooda wanaagsan ujeedka ugu dambeeya ee aan ka leynaha labadaas dhinacba waa in la helo qoraa iyo qoraal taya leh taasoo macnaheedu yahay qoraa aqoon fiican u leh hab qoraalka oo soo saara tababarka wuxuu leeyahay xili la yidhaahdo xili isdiiwaangelineed waa la shaaciyaa waxaana la sheegaa taariikhda ama goorta ay ku eg tahay isdiiwaangelintu tababarkan waxyaabaha uu tababarkii horey uga duwanaa waxaa ka mid ah dhammaan dadkii soo codsaday waxay mareen waraysiyo ku aadan inay ka warbixiyaan sababta ay kusoo doorteen qoraal bile waxa ay ka doonayaan inay ka dheefaan iyo dhaxalka iyo dhigaalka ay doonayaan in ay kadib tababarka soo saaraan sidaa darteed konton qof konton dhallinyaro ah oo iskugu jira qorayaal hore buugu qoray oo da-yar oo doonaya inay tayeeyaan qoraalkooda iyo dhallinyaro cusub oo doonaysa inay kusoo biiraan saacada qoraalka ayaan u aqoonsanay kontonkooda inay yihiin dadkii lagu qancay aragtidooda ku aadan sababta ay qora ay usoo doorteen qoraal bile iyo wax soo saarkooda ku aadan kadib marka ay dheefsadaan tababarka qoraal bile marka waxaan tababarkan kusoo kordhinay sidoo kalena sidaasi ayuu sanad kasta ku socon doonaa maadaama uu sanadkii hal mar ahaa sidoo kale waxaan ka dhignay laba mar oo lixdii biloodba hal mar ayuu dhici doonaa labadaas tababar dhexdoodana waxaa ku jiri doona tababar kale oo habka fogaan oroga ama online-ka loo qabto si aan laba dhinacba dhinacna faa'iido u gaarsiino dhinacna uga faa'iidaysano si aan faa'iido u gaarsiin si aan uga faa'iidaysano macallimiinta ama barayaasha af aqoolada aan dalka joogin ee dibadda jooga ama meelaha kala duwan ee dalka ah jooga inaan isugu keenno fogaan arag si aan uga faa'iidayno dhallinyarada aan joogin caasimadda kuwa qurbaha ku nool iyo cid kasta ee shaqo ama howl kale ku mashquulsan ee aan lixdaa biloodba mar ka faa'iidaysan karin tababarka ayaan ugu talagalnay in loo qabto oo ay ka faa'iidaystaan haddaan su-aashaada kusoo noqdo tababarka sanadkan waxyaabaha lagu soo kordhiyey waxaa ka mid a qof dhallinyaro ah ee tababarka ka qayb qaatay ee kasta waxaa lagu qanacay aragtidiisa ku aadan waxa uu tababarka kusoo xushay iyo wax soo saarka uu filayo marka sidaasaa lagu soo xushay tababarkan waxyaabaha laga dheefo ee ugu waaweyn waxay tahay in lagu ilaaliyo dhaxalka ummadda sidaad og tahay dhallinyaradani ama qoraayaashu waxay soo saaraan dhigaallo kuwaasi oo dhaxal noqda laga yaabo inay qarniyaal jiraan sidaa darteed waxaan la weelaynayo maadaama ay kayd noqonayaan tababarka waxaa laga faa'iidaa in dhallinyarada soo saarta ayaga oon tababarka saara tababarka qaadan habqoraalka wanaagsan ayaga oon qaadan buugta soo saara dib ayaa loo siiyaa si buugtooda dambe ay u tayeeyaan kuwa aan weli qorin qorinna waxa ay qaataan tababarka qoraal bile sidoo kale tababarku wuxuu leeyahay dhammaan habraac kasta ee laga rabay in uu yeesho aqoon kororsi marka waxaan xaqiijinnaa gunaanadka dhammaadka tababarka in dhammaan waxyaabihii loogu talagalay ay si buuxda u qaataan dhallinyaradu tababarka kadibna waxaan u samaynaa madal iyo meel u gaar ah oo aan ku caawinno ilaa ay soo saaraan buugtooda weliba buugtaya leh tababarka waxaa laga dheefaa in lagu ilaaliyo dhaxalka ummadda ay qoraayaashu u dhitaynayaan tababarku caadiyan wuxuu socdaa saddex maalmood awal wuxuu socon jiray saacado kooban laakiin si tayada kor loogu qaado doorkan waxa uu bilowday subax waxa uuna dhammaanayay galab taasoo ka dhigan in saddex saac subaxnimo la galayay laga baxayay sagaal saac iyo bar wakhtigaasi ku filan ee intaasa oo ay dhexda ku jirto wax kasta ee tababarka looga baahnaa inaan diyaarinay waxaan ugu talagalnay in tababarku uu noqdo mid dhab looga faa'iidaysto mid dhab loo qaato saddex maalmood ayuu socdaa si wanaagsan ayaana looga faa'iidaystaa casharada ay ku qaadanayeen waa casharadii looga baahnaa in looga jawaabo su-aasha ah sidee ku noqdaa qoraa waxaa ka mid ah habqoraalka wanaagsan oo ay hoos imaanayaan wax kasta ee astaamayn iyo xeerar kale ee looga baahnaa qoraalka sidoo kale waxay ku baranayeen sheeko curinta taasi oo qayb ka ah qofku marka uu rabo qoraa inuu noqdo dhinaca kale waxaa casharo ku saabsan nuxurka naxwaha sidee ku noqon karaa qoraa iyo midaynta habdhigaalka bixinayay af aqoolada ugu aqoonta badan dhinaca afka ee soomaaliya sidoo kale waxaa dhinac socday in la siiyey anshaxa qoraaga iyo waxyaabaha looga baahan yahay maxaa yeelay keliya aqoon afeed iyo qoraalma barnee qofku maadaama uu rabo qoraa xilka iyo wax kasta ee anshaxa ee qoraaga ku saabsanaana waan siinaa caqabadaha ka jira da'yarta wax qoraysa waxaan isleeyahay waxa ugu waaweyn xog helidda sidaa og tahay wadanka waxaa ka jira xaalado amni wadanka waxaa ka jira xaalado siyaasadeed wadanka waxaa ka jira xaalado dhaqaale wax kasta ee qoraa da'yar ee doonaya inuu buug soo saaro dalkiisii ou burburay dib u dhismaya caqabad kasta ee uu la kulmi lahaa ayuu la kulmaa qoraaga da'da yar ee doonaya inuu wax qoro annagu ka midowga qorayaasha ahaan waxaan ku dadaalnaa inaan saddex arrinba ka caawinno qoraaga inaan marka hore tababar siino inaan la talin siino si uu buuggiisa u soo saaro inaan bandhig u samayno oo aan bulshada gaarsiino saddexdaasaan ka caawinnaa cid kasta ee ka garab siin karta caqabadahaasna waxaan rajaynaynaa inay ka caawiyaan qoraaga waa mahadsantihiin كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhambayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shiirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة dadka ka qayb qaatay tababarkan la soo gebagabeeyey waxaa ka mid ahaa xawaa cabdiqaadir cumar oo iyana dhankeeda nala wadaagaysa dareenka iyo waxyaabaha ay ka kororsatay tababarku intuu socday walaahi marka wax la qoraayo wax fudud maahan dadka wax qoraa un baa garan kara Een, xirfado badan oo kaaga baahan yahay Een, inaad wax isku aad aadiso wax aad qortana fudeed ma ahan Een, dhowr waxyaabana waa ku celin karaana wax markaad qorto waxay u baahan tahay in la saxo oo wax la yidhaahdo tafaftirka een, qoraalka Een, dhowr qofna aad u geyso oo qofkii kaa saxo qoraa ha ahaado ama qof akhriska si wanaagsan oo caadaystay intaasna waxay tahay in aadan wixii aadan iska gudbin oo wax qurux badan oo la taaban karo aad gudbiso inkastoo aysan wax la qoro aysan qalad ka dhammaanaynin oo maanta haddaad wax qorto hal maqaal haddaad qorto aad caaba saxdo biri aad ku laabato bulshada aad usoo gudbiso meel un adiga haddaad ku laabato meel un waa ka arkaysa ay ka qaldan tahay maya tababarkan een, oo midooga ay bixinayaan qoraal bile waxaan ka qayb galay sanadkiisii hore kii kasii horeeyay labada koo iyo labaatanka tababarkan kii ka horeeyay ardayda ka qayb gashaan ka mid ahaa Een, koley tababarkan markaa galaaya een, waxaa dhex ii maraya buugga waxyaabo markaan qaatana aan dib ugu laabtay buuggeeya ina iga qaldayin aan dareemana waan soo saxay midho dhalkii tababarkii horena wuxuu ahaa buuggeygii akhlaaqiyo aqoon kanna waan ka qayb galay Een, run ahaantii marka la dhahaayo qoraalka tababar ahaan waa wax fiican mar walbo marka aad siyaadsato ama aad kordhisato raadinta aqoon kororsiga ah dhanka qoraalka waxaa kuu bidhaamaya waxyaabo badan oo kaa qarsoonaa sida een, waxyaabihii hore aan ka faa'iido way jireen een, faa'iidadeedii hore mira dhalkeedii la arkay tan marka waxyaabihii aan ka faa'iido waxaa ka mid ahaa een, erayada laga soo qaata luqadaha qalaad ee aan luqadeenii ahayn oo soomaaliga sida siday u qoran yihiin sida tanzania nairobi siday u qoran yihiin Aa, marka ani waxaa u qori jiray in ereyga aan soo qaato soomaali ahaan nairobi ahaan soomaali ahaan aan u qoro marka tababarka markaa qaadanaya een, waxaana siiyeen buunayaal kala duwan ama s- een, brofeseero kala duwan marka waxay ku sheegeen aan ka faa'iiday ahayd in erey walba ee laga soo qaato sidiisa loo qoro sababtoo ah ayadoo la ilaalinayo een, xuquuqda dadka ee qoraalka ka sameeyey ereygo sida u qorta in loo qaato Ee, run ahaantii tababarkii hore iyo kan maadaamay ahaayeen laba qeyb oo kala duwan qeybtii horena ay ahayd dad gaar ay bixiyeen qeybtan lagu soo kordhiyey sababto waa la casriyeeyey tii hore kama mid ahayn dad aan qabiiro saa'ida laakiin hadda waxaa ka mid ahaa laba qabiir haa aanoo joogeen qoraayaal badanaa joogeen cilmigoodiiya markaa xoogaa waa kasoo qaadanay Een, ah, mar kasta markaa inaad kororsato aqoonta qoraalka ah waxay kuu bidhaaminaysaa inaad hore usii socoto shidaal dhanka aad ka hesho waxyaabo kaa qaldanaana waa aad erey si doonta u qori jirtay inaad markaas si kale u qorayin lagugu soo sheego meesha waxyaabahaasaa ka faa'iidaya Een, caafimaadka waa rajeynayaa aqoonteedii inaan qoro inkastoo weli aan isdhihin sanadadan dhankaaga caafimaadka wax ka qoro laakiin waa jiraan wax inaa qoro waa rabaa laakiin dhankaa caafimaadka inaan u weecdo waa jeclaha oo wax badan aan ka qoro laakiin weli xilligeedii aan dhihi karo caafimaada wax ka qori kartaa weli fikraddaas weli maadan helin laakiin way igu jirtaa inaan wax ka qoro Een, buugga dhowr falcelinaa ka helay Een, waxaan arkay dad buuggii soo koobay wax la yidhaahdo gorfeen kusoo sameeyey Een, dabcan buugga lambarkeyga ku qoran ila soo wadaagay oo ay dhahay buuggaa waxaasaa ka faa'iiday sidoo kale waxaa arkay een, gabdha u badnaayeen inay isoo wacenay dhaheen maba aamisneenbo een, wax akhlaaq ka hadlaa inay gabar qorto sababtoo ah buugga waxaa ku jiro een, aayado qur-aan ka mid ah oo aan kasoo qaatay macnahoodii oo dhanka akhlaaqda ka hadlaaya qayb qayb waxaa jirta cutub ah een, akhlaaqda iyo qur-aanka iyo axaadiis badanoo een, nabi sal alay slam laga soo wariyey xadiisyadaas markaa ay dhaheen uma malaynayna gabar in dhankaas ee, isku soo aadin karto صح صح alhaadi herbal medicine dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeena dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dharaar walba heegan u ehdadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtooto dhaqaaqii kuu diiday fashinna uu kuu dheeriyaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhaadii baa dhaqso kaaga dabiibaye u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiranoo dhammaan cudurrada jirkaada ku dhuntay dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal ohoo dhir fareesha laga soo dhiraanariyey alhaadii herbal medicine baa dharaar walba kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhaadi herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qalin la'aan igfishinka yiridka suuska umrasubyaanka dabaysha caado wareerka hamiirida kobcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena minidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda xambaarta roomatisimka iyo isfiilitada alhaadi herbal medicine waxay kuu diyaarisay toobin casri ah iyadoona ragga uu toobayo dhaktar axmed cali nuur oo leh khibrad sideed sano ah halka dumarkana ay toobayso dhaktar dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir freesh ah alhaadii herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eber lix hal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal waxaa soo saaray halkaana kasoo jeedinaya anigoo caliya intaan kulmi doono barnaamijkan kan xiga sidaa iyo amaana allah
markaad orade dhaqaaqdo inaadan bataa u xuwe
intaadan baan layqiladaan anigu kaa tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilays bay ku tahe awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga
intaadan baan layqiladaa anigu kaa tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilays bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga